waxaa isu soo dhiibay dowladda jubbaland taliska ciidanka nabad sugidda laba nin oo ka tirsan ciidanka al-shabaab magacyadoodana ay kala yihiin maxamed cabdikariin cali ina faadumo aadan cabdi ku dhashay kismaayo lixiyo labaatan jir ah ex shabaab ah maanta eh, wixii ka horreeyey shabaab ayuu ahaa eh, shabaabna ka mid noqday laba kun iyo sagaalkii marka dib loogu noqdana ah toddoba sano intuu ururka al-shabaab ka tirsanaa kana raacay kismaayo ninka kale magaciisa waxaa la yidhaahdaa sheekh maxamed sheekh cabdi cumar ina faadumo maxamed cali ee ku dhashay shandarmoodka oo ka tirsan kismaayo shan iyo afartan jir ah ex shabaab ah toddoba sano ka tirsanaa ee ku dhashay kana galay al-shabaab cabdalla biroole nimankaas oo la soo galay laba qori oo ah ka fortisabana iyo khasnadahooda waxay afis weydiisteen dowladda jubbaland waxayna diyaar u yihiin in ay ka mid no- ka mid noqdaan shacabkooda walaalaha oo ay markii horeba ku caasiyeen oo ay ka aadeen nimanka dhagarwalayaasha oo al-shabaab